xildhibaan maxamuud colaad oo ka mid ah golaha sharci dejinta ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxa uu ka warbixiyey saameynta fatahaadu sababay khasaare kala duwan oo dhinaca waxsoo saarka beeraha ah iyo barakac qoysas uu ka dhacay tuulooyin hoos taga degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan gobolka hiiraan degmada jallaqsi beerihii inay ka go'een oo toban iyo laba tuulo biyihii ay qabsadeen oo raashin hadda guryo looma soo sheegin laakiin beerihii dalagii ku yaallay inay la tageen oo ay u baahan yihiin sisayeeri ay u baahan yihiin marakaneeco marakaneeco waa isla meeshii ay u baahan yihiin kaniin u baahan yihiin abuur ay u baahan yihiin galley u baahan yihiin sisin u baahan yihiin digir u baahan yihiin wax ay ku xoolana ay horay ay u dhammaadeen oo beerihii lagu beeray ay ay go'een waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa waxaan ka codsanayaa degmada jallaqsi gobolka hiiraan in lala gaaro macaawino oo dadkaas ay beerihii dalagii ay ku dhigtaan hadday loo dhiibin biyihii hortooda beerihii hortooda ay ku ajegayiin waxay hayaanna male dhinaca kale xildhibaan maxamuud ayaa sheegay in degmada jallaqsi ay ka jirto xaalad bini'aadnimo oo daran islamarkaana wax uu ku baaqay in loo soo gurmado qoysaska degmadaasi ku dhibaataysan
waxaan codsanayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad maamulka federaalk ra-isul wasaaraha ka codsanaya madaxweynaha hirshabelle ka codsanaya ka degmada jallaqsi warkaas iga soo gaaray in warkaadaas hadda lagba dib loo fiiriyo wax cad waaye wax jira waaye maamulka gobolka ina loo arrintaas waa geersi haddaan hadda media ku geersiyoya aan la soo arko degma go-otoon ay ku jirtaa si degdega waxaa loogu qabtaan qabaa dadkaas ummadda soomaaliyeed ee beerihii ka gooya baryo raacsan waxaan codsanaya degmada jallaqsi gurmad degdega in loo sameeyo sanad walba gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa ka dhaca fatahaado uu sababo webiga shabeelle taa oo inta badan saameyn xoogan ku yeesha wax soo saarka beeraha iyo dadka in ay ka barakacaan guryahoodii iyadoo xilligaana ay weli ka taagan tahay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexena oo weli ka jiro fatahaado xoogan dhinaca kale cabsi xoogan ayaa laga soo sheegayaa deegaana hoostaga degmada beledweyne ee gobolka hiiraan halkaasi oo laga cabsi qabo ama walaac laga muujinayo in fatahaad hor leh uu ku dhufto webiga shabeelle